bismi illaahi araxmaani iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu akhyaaray haka dhowaada warka duhurnimo idaacadda raadiyaha baydhabo sinhayta qodobada warkaana duhurnimada una sinkayn waliba qiib ku ahaa golaha wasiirada koonfur galbeed soomaaliya oo ku shiri ee meelo markaasi kudhiyahayta doorashada koonfur galbeed soomaaliya sugowsha amnishe dhismaha garoonka diyaaradaha degmada xudur ee gobolka bokool oo si rasmi eegee kalan bilaabay madaxweyne farmaajo ku taasiyey geeradogaas axmed barre cali ciidamada dowladda oo howlgalka sameeya xaafado ku tirsan magaalada muqdisho qaramada midoobey ee xushaahidiina soomaaliya ee wajahay tahaalada inkahumaytiya baarlamaanka galmudug oo ku hadlay guddiga doorashada aqalka sare ciidamada dowladda iyo ahaan galmudug oo howlgal wadajira bilaabaya weerar madaafiya la ka qaaday saldhigyo ka sugan yihiin ciidamada etoobiya kenya oo duqaymo ka dili xubno ku tirsan dagaalamayaasha al-shabaab macalin dugsi qur-aan oo lakasumeeyey magaalada beledweyne ra-iisul wasaaraha waa akhbaaraadka bannaanka qodobada duhurnimada uun hasiin ku gudbi doonnon waliba qayb ku ahaa ra-iisul wasaaraha etoobiya oo sheegay inay markale iyo qaado doonaan dagaalkun ee t b l lefta madaxweynaha koonfur africa uu siina dinisheeka goodi inay awood lan adeegsado doono rabshadaha ku socda dalkaasi iyo weliba taalibaan oo qabsatay magaalooyin weyn oo horle mar kale dhegaystayaal duhur faylah waliba duhurnimaa khamiis ow taariikhda waliba ay ka beegantaa tumi iyo shanta bilo toddobaad sanadka labada kun iyo labaatii kow kahanas waliba ahayna qodobada warkaana duhurnimada haanshoonka doorka roon ee dhegaystayaal inas diyaariya warkii duhurnimo faahfaahsan duhurfayla dhegaystayaal madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed lafti gareen iyo shir guddoomiye geeka shirka golaha wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed kaas oo ka qabsoomay geeka magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ee toddobaadkan iyo waliba shirkalan ku hadalay arrimaha amniga dhaqaalaha iyo diyaar garowga doorashooyinka oo markaas dhowaan bilacwada doona xubnaha golaha wasiirada koonfur galbeed iyo warbixino shir duwan oo la xiriirta shaqadii oo siiya madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed lafti gareen madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya iyadoona hambandhakii walyaabihii qobsoom iyo weliba shaqooyinka kale ee weliba horyaala golaha wasiirada mudane cabdicasiis xasan maxamed lafti gareen madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya iyo fari dhammaan xubnaha golaha wasiirada iniyo dardargeliyeen howlaha shaqo ee markaasi o anhayan bulshada iyo islamarkaana iyo si wanaagsan iyo gudan waajibaadka shaqa shirka golaha wasiirada maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo khamiis welba laqabada u xarunta madaxtooyada koonfur galbeed iyo waliba diirada laka saaraya ee dhacdooyinkan ka dambeeyay weliba ku dheew deegaanada koonfur galbeed soomaaliya iyo weliba dardargelinta howlaha amniga dhinaga kale garoonka diyaaradaha degmada xudur ee gobolka bakool iyo geekas rasmi aan ku bilowday dhismaha maqaarka garoonka oo markaasay noqdahay ka horeeyay weliba markaasay awad garoonkaasay usuweeldhada dhismaha garoonka degmada xudur iyo waliba hirgeliyaha ee dhismoshay wasaaradda gaadiidka hawada iyo duuleysta garoomada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo markaas lakaalada hayta guddiga shalqaan ee degmada xudur iyo weliba maamulka gobolka iyo kan degmada dhismaha cusub ee weliba usweeldhadaha ee garoonka diyaaradaha degmada xudur ee gobolka bakool weliba markaas ku koobnaado doone qeybta nasashada garoonka iyo weliba holweyn qolal rakaabka markaas lankedeega iyo weliba musqula guddoomiyaha degmada xudur maxamed macalin iyo guddoomiyaha gobolka bakool shiine macalin nuurow iyo wasiirka wasaara iyo wasiirka gaadiidka hawada duuleysta iyo weliba garoomada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya aan kuma hadnagay shaqadu isku bilaabay garoonka diyaaradaha degmada xudur ee gobolka bakool ani maanaa gurigii iyo hoolkii iyo maanaha fiiskiliin suubii arantiya runtii ilaahay mahadu iskule mahadaasoyba iskulaha wasiirka gaadiidka arantiha gurmid haninka suubii runtii wayba ogdina degmada xudur garoonkan walbadanga maanaa iyo galbdadbanga iyo dhigaha dhaki gudoomihi gudoomiyaha baarlamaanka hatirooga soomaaliya dhigaha dhaki wasiiri badanga dhigaha dhaki nasiib wanaagii kawayba nasiibshay nagatay ini wasiirkii ha ku jawaab arantihayti runtii arintiyaan kamaan naqaan wasiirka weli dareemanaha qalab badan qoo maanarday oo antanan baahinyaa maanaa meel raasi jidnanin furnayna badanka jara xeeladeeyowshay lankataba shamiintaha bilaawayna wali ku rajeena insha allah unoo macnaha dad badan la kaaladaw macnaha wali isbedeli doonaan wasiir aragoo hayta macnaha markii oo garoonkan oo luqushaki diyaarado warbixin hun ku dhiibow nagadeen liyin maanaa meel raasi garoonkii maanaa luginoo kaban jareen iyoonaytay gaabka sii liyin wali maanarday oo maanaa maamul iyo bulshib an ka heena an maanaa meel rays dadnimadii oo maanarday madohor adeegsadaan isagana hasiinqayliini
dhinayo kale ah wasiirka gaadiidka iyo goroommada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya hassan xuseen eelay oo dhinishay warbaahinta la hadlaya sheegay inay markaas ku gohanta ka wasaarad ahaan iniyo garoonka dhismaashay ee degmada xudur laku hirgeliya garoon caalamiya islamarkaana si toosan shaqo bilaabo doona geek wal ilaahayn kama hadayaan nin dhagax dhegan hayne dhismadii garoonka bilaawatiyaa ilaahayn kama hadlagaan degmada oo un roogna oo wayla dareertan inay ata degma xaalshe isku barakaysiya oo jidadshee hirinyin shamiindada laka dhisahaya geeka terminaalka una horteegana walay haddaa bulahaya diyaarada walay qiime eka kooyi korto wal oo geeka lagu sheekayo kormaa wasaaradda gaadiidka walay ballanqaadase wal alla walay karaansha aye ama hooliya iniye oo oo toos iyo ku gudi doonta dhismaha garoonku wal kale aan mahadnagaana guud ahaan maamulka degmada iyo isxilqaan guddiga isxilqaan oo yoon naftiyo kaalin muhiim ah ku qaadeen oo shaqooyinka dhinac badan noo lugadaan ayoon aan mahadnagaan ilaahay idin sheeg wala rajeena insha Allah waqtiga kale una haskanagdaan waqtiga kale waqtiga kale una haskanagdaan inay garoonku oo terminal jeena dhamaystirmi ee raawayga shaqada ka dareertona insha Allah dhamaat inaynu iskaaskanagno rajeena
duurfayla dhegaystayaal weli waar ka duurnama idaacadda raadiyaha baydhabo ee dhuunsaaytan dhinaca kale ah ciidamo ku tirsan booliska dowladda federaalk soomaaliya gaar ahaan booliska weliba nabad sugidda weliba iyo xalay howlgeliyo ka sameyna xaafado ku tirsan degmada xodan ee gobolka banaadir aanase weliba dadlah ka gowde howlgalkii ciidamada weliba oo ka sameeyna dhammaan xaafadaha degmada xodan welibana ciidamada roojiyana dadka waddooyinka maraaya oo weliba qaarsho xiriiri sidoo kalena howlgalku sahaaya madguriguri ee weliba lambaaraya taliyaha booliska degmada xodan bashiir cabdi siyaad ee sheegay in ujeedka howlgalku sahay ku hortagowka cidkastoo weliba dilidika ammaanka caasimadda sadaal shabaab iyo weliba kooxaha burcadda ee weliba dhaagan jeyso dadka shacabka ee sidoo kale weliba uu sheegay in howlgalka sidoo kale inuu sahay mid ciidanka adkaeyay amniga caasimadda maadaama ay dhowaan bilaabado doonaan dowlaha doorashooyinka islamarkaana howlgaladiiyo sii socda doonaan howlgalkan ciidamada dowladda federaaliga ee soomaaliya gaar ahaan booliska iyo nabadsugidda xalay oo ka sameeyeen xaafado ku tirsan degmada hodan ee gobolka banaadir weliba usaa ka toosay xeelaha miino ku horo ciidamada iyo howlgalyo ka sameeyeen xaafado ku tirsan degmooyinka warta nabadda iyo boondheere ee gobolka banaadir dhinayo kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa ku taacsiyeeyey matacsi tiraanyala endire qoysaska qaraabadiiyo guud ahaanba ummado soomaaliyeed gaar ahaan bulshada iyo weliba dowlad goboleedka galmudug geerida kakoyta ilaahay naareysa ugaas axmed bare cali oo markaas ka amuuday magaalada habudwaaga madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa tilmaamay in ugaas axmed bare cali uu sahay hormuud dhaqan oo markaas lafdhabar anhaaya nabadi iyo wadajirka ummado soomaaliyeed usoona door muuqata ku qaadle dadaaladii geedi socodka dowlad dhiska soomaaliya gaar ahaan reedan heliisiinta shacabka ka dhagan deegaanada dowlad goboleedka galmudugga madaxweynaha jamhuuriyadda federaaliga ee soomaaliya mudane maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa weliba usa eray inaa lilaahi wa inaa ilayhi raaji-uun ilaahay nahareysa ugaas axmed bare cali weliba usa kuma dahay hogaanka nabadiyo dhaqanka bulshada soomaaliyeed ee doorka weyn ku qaaday dowlad dhiska iyo reedan heliisiinta iyo nabadeynta shacabka soomaaliyeed ee deegaanada galmudug iyo guud ahaanba ummado soomaaliyeed yana eri madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa marxuumka ilaahay n ku weydiiyey inay gurishay markaas kawela janatulfardows samir iyo himaan iskusii qoysay iyo weliba guud ahaanba shacabka soomaaliyeed ee isku amooday dhinaga kale qaramada midoobay weliba yeeshaahida ina soomaaliya markaasi wajaha ay taxaaladeen kuhumayte maxamed bare hilowle warkan faahfaahiye hay-adda gargaarka ee ooja ee qaramada midoobay yamabaya ku deyriday xaaladda bini-aadinimo ee soomaaliya waana mabaya shaaciday in hadda soomaaliya wajahay taxaaladeen kuhumaytay ee dhanka bini-aadinimada ooja yamibaya sheegtay inay oo yaraadeen maalgelintii dhanka gargaarka ee samafalka taasayniya nkusii daraasa xaaladda adag ee hatiya wajahayta soomaaliya sidoo kale mibaya shaaciday inay bartamaha sanadkun hay-adaha samafalkan daboola korna baahiyaha aasaasiga ee ku dhowaada kala bar dadka soomaaliyeed inkastoo cililis ahaana hal milyan iyo bar oo qof iyo helayan gargaara raashin bil kasta lagu bilaabo maarse ilaa meey haddana heerarka hata jar iyo haan la filahay kaalmada raashinka makafalan in laku horseeda dhibaatooyinka meelo badan ku jara iyo erti ooja qaramada midoobeeyamay baa sidoo kale intaasiya kasii dartay in hoose dhaacanka weyn ee hata la dareemahaya eta raashin yaraanta oo dhibaato ka hayta dadka soomaalida warbixinta hay-adda gargaarka ooja yamiba sidoo kale laka sheegay in sanadkun dad laka qiyaasi shan dhibic sagaal milyan oo qof iyo ambaahinyin gargaar bini'aadinimo hanasoo lama dhibic sagaal milyan oo qof iyo kubarakicin guriyaasho gureed daruufo adag oo hawajaaday inka dambeyntii warbixinta yamiba laka sheegay in xaaladaha bini'aadinimo ee soomaaliya iyo unkusii doreen cimilada xumaati abaaraha daadad iyo saameynta cudurka covid toban sagaal kaydhadhaantun yamibayaha ka iidasay iyadoo soomaaliya hata iyo ka jarta marxaalad shalaguur ee islamarkaasna la fadahay doorashada baarlamaanka iyo tan madaxweynaha dalka soomaaliya
ciidan mahadsante maxmed barar hiluule dhinaga kale golaha baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug yagika waalada kulan shoocaadiga haye kulankii weliba shir guddoomiyaayey guddoomiyaha baarlamaanka galmudug doctor maxmed nuur gacal iyadoona markaasi ugu helyaayeen lamadiisa ku xigeen ajandaha kulanka geekee weliba usahay kow akhrinta saddexaad ee weliba ansixinta hindisa sharciyaadka noocy waa nootaayada ah dowlad goboleedka galmudug iyo weliba guddiga doorashada aqalka sare ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo fariinjeedinta golaha waa gabdhaha baarlamaanka galmudug sadiidaas qodob yaana diiradda la kasaaraya geedka saasaata xildhibaanada baarlamaanka galmudug iyo weliba od aglabiyaed leh markaasiyo ka ansaxiyeenaa hindisha sharciyeedka nootaayada galmudug kaasi oo markaas golaha baarlamaanka galmudug iyo hangudbi wasaaradda cadaaladda baarlamaankaas galmuduga guddiga garsoorka iyo cadaaladda baarlamaanka galmudug oo hindisa sharciyeedka nootaayada galmudug infiriyow ka sameeyay iyo golaha baarlamaanka galmudug an kuma hadnagay ansaxiinta sharcigana weli warka duhurmiya dhugunsaahaytana dhinaga kale ah ciidamada dowladda iyo haan galmudug welibayo bilaabeen ah inay sameeyeen howlgalyo waadajire maxamed cabdiraxmaan cali ee warkaan sii faahfaahiye ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo uhelyaayeen haan daraawiisha dowlad goboleedka galmudug iyo howlgallo ku bilaabeen koonfurta gobolka mudug oo dhawaanun iyo dagaalo ku dhiyeen ciidamada oo weedadeen baawarta dagaalka noocyadoo shal duwanya waliba iyo howlgal kuwidana duleedka deegaanada dhaghaya iyo hareeri dheere milasayti oo ciidanka iyo la haayeen saldhigyo saraakiilla howlgalkan hogaamiyaha itiyaa waliba oo sheegeen in ujeedda useeyi sidiyo amniga deegaanada koonfurta gobolka mudug un xaqiijii lahaayeen miidasayti oo dhaqdhaqaaqyo ku wadaan al-shabaaba soo kaleed saraakiil iyo waliba oo sheegeen inay qorshe jowseeye sidii deegaanada koonfurta gobolka mudug iyo unku saaro lahaayeen dagaalamayaalka al-shabaab oo dhowr jeer weerar ku jeysadii howlgalkan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed oo u wehelayaayeen haan daraawiishta dowlad goboleedka galmudug iyo ku bilaabeen koonfurta gobolka mudug iyo waliba uu saakeeday xillo todobadyadii lahadhaafi miilasayti iyo ku dhiyeen dagaalan dhexeeya ciidanka dowladda iyo haan galmudug oo dhinee iyo al-shabaab
ciidan mahadsante maxamed cabdiraxmaan weerarkan madaafiidaha ee weliba markaas laka qaaday saldhig ciidamada etoobiya oo ka leeyihin degmada halgen oo ku tirsan gobolka hiiraan ee dowlad goboleedka hirshabeelle dadka ka nool deegaanka halgan iyo weliba ayaa sheegeenaa in madaafiida dhowr ee markaasi ka dhiyeen xerada ciidamada etoobiya iyo agagaarshe aabaato iyo xaqiijii korna khasaaraha rasmiga ee ku dhaladay madaafiidaasi weerarka hayte sidoo kale weerarkii weliba intaasi kasii darahayna in ciidamada etoobiya dhinisho madaafiid dhowr ee ka jawaabeen weerarkii hoobiyayaasha haye ee weliba kukoy dhinaga dagaalyahanada al-shabaaba dhinaga kale dagaalamayaasha al-shabaab iyo sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi iyo sheegeen in iyo ka dhiyan hoobiyayaasha gudaha harada ciidamada etoobiya khasaarana iyo ku deersiyeen inkastoo markaasi injarna warar madax banaan u xaqiijii kora sheegashada dagaalamayaasha al-shabaaba degmada halgan iyo deegaanada hoosgoyow ee gobolka hiiraan weliba dhowr jeer hore ku dhiyay dagaalan dhexeeya ciidamada dowladda iyo haan etoobiya iyo waa dagaalan dhexeeya ciidamada dowladda iyo haan etoobiya oo dhinacay iyo weliba dagaalamayaasha al-shabaaba dhinaga kale kenya weliba iyana duqeyn iyo ka dilaya xubno ku tirsan dagaalamayaal ku tirsan al-shabaaba cabdimajiid aadan abukar iyo warkaan faahfaahiye dowladda kenya weliba faahfaahin dheeraada ku biiday duqeynta dhiniga irkee oo diyaarayaasha dagaalka iyo ka fuliyeen qeybo kumid e gobolka jubbada hoose haanasona lalabeegsada xubno ku tirsan al-shabaab agaasimaha la dagaalanka argagixisada iyo amniga qaranka ee kenya david goldaman weliba shaaco qaaday in duqeyntan yakudhiidii jasiiradda khudha islamarkaasna khasaaro xoog leelanka deersi dagaalameel ku tirsan al-shabaab david goldaman ayaa xaqiijiyay in weerarka irkee iyo daba socday howlgal dhinigii dhulkee oo la kadeli inkiraan tumiko dagaalamayaal oo ku tirsan al-shabaab taasoo kale weliba tilmaamay in xiligan duqeyntii dhiidii iyo dagaalamyaalka al-shabaab iyo wadan kolonyo ka socdaalay meelas islamarkaasna iyo weerarka hayaan ciidamo ku tirsan daraawiisha jubbaland balse ka fashilan qorshoosho inkadambeyntii weliba hoosteesu ku xariiqay in ciidamada kenya iyo qeybkooyin howlgaalka amison salalamba jibaar howlgalada iyo ka wadan gobolada jubbooyinka dhinaga kale majara ilaa xato war hadal ah ku bahiyay kooxda al-shabaab ee ka eedan duqeyntaasi ee kenya ee shaacidi in yahay ka deersidii khasaare lixaad le weerarkan weliba qeyb ku naqday howlgalbadeerinta ciidamada ee ka dagaalamaha ee dowlad goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland si kastaba nagato al-shabaab yana weli haysata waana gacanta ka hayta deegaana iyo degmooyin ku tirsan goboladaasi
ciidan mahadsantae cabdimajida dhacdo ciidan hanuun badan oo weliba dadka deegaanka faja iyo argagaha ka abuurtay iyo halay ku dhiiday magaalada beledweyne ee xarunto gobolka hiiraan kureed markii macalin dugsi qur-aan oo swiinlanka kasow magaaladaasi beledweyne dhuusahaasjaya raashiinka xilliga cashada ee markaasanka dartisun sida dadka deegaankii hawariyan dhacdadaas ayaa ku dhiiday xaafadda xawataaka ee magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan walibana la sheegay in macalinkuus ahaaye walibana la sheegay in macalinkuus lahaye dugsi qur-aan oo weliba sababsatay gacantahaasi oo la sheegay niya sumayti iyadoo weliba ilaahay hadaarantaasi iyo dadweynaha magaaladaasi iyo hadal hayaana marxuumkii alka magacaabay ee ah cumar macalin maxamed walibana uskumadahay macalimiinta muddada dheer ka shaqeeyay magaaladaasi ee beledweyne ee gobolka hiiraan oo dugsi qur-aanka dhakaay may og sababta rasmiga ee weliba haasjay ka qasabtay iniyo sumayta macalinka oo la sheegay in muddo kooban iyo markaasi wada rogeen wararka aanu ku helahayna weliba iyo sheegaha inaha inin markaas laamaha amniga ee magaalada beledweyne iyo gacantiyo haka dhakeen haaska dhacdadaasi jeysatay saasaatawniyo ka socdan baaritaano cululus dhakhaatiirta xisbitaalka la jeeyay marxuumka ayaa xaqiijiyay in uusan dhammadaysun welibana markaas weli socdana baaritaano dheeraad ee weliba ka eedan kiiskaasi naxdinta leh iyadoo galanta lakahaya haweenaydii hayti haaska marxuumka taasi oo weliba sada la sheegay sababan hayti geeridaysa dhacdadaasi ayaa siwiin markaasi lanka hadal ahaya magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan welibana ilaa hadda la shaacina sababta haweenaydaasi iyo kaga sabtay iniyo sayishe iyo sumayta isla wararka weliba macalinkaasi dugso qur-aanka lahay beledweyne weliba haashay sumaytiyaan ka gudi jirne taliska ciidamada booliska degmada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan weliba iyo faahfaahin iyo kubiyana dhacdadii halay markaas la kadili macalin cumar macalin maxmuud oo markaasi la sheegay in haashay kadili sun iyo markaasan ka darti raashinka taliyaha saldhigga booliska degmada beledweyne waa magaalada beledweyne lama xidig leh maxamed maxmuud roobleh qorsheel ee markaasi sheegay in howlgalkii ka sameeyeen ciidamada xaafadda xawataako markaas sufalka kudhiya lahkagobadii wiil yar oo markaas waa wiilil yaryar oo markaas lan adeegsaday dhacdadaas haweenaydan iyo markaas lanshee siidii sunta dhinaga kale taliyaha saldhigga booliska ee magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan lama xidig leh maxmuud maxamed waa maxamed maxmuud roobleh yaa markaas ankadigiya ganacsatada iniyo gadan sunta halistee weliba dadka dilaasa islamarkaasna qofkiigada iyadoo weliba fasaha aan ku haysan ilaamaha amniga tallaabo sharci waafaqsan lagu qaada doona ilaahay naari sameydka macalin cumar macalin maxmuud iyo markaas geeka lakaduuga magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan iyadoona aaska ku qeyb galeen qeybaha shalduwan ee bulshada culmaa udiin weliba ka nool xaafadda hawataaka ee magaaladaasi beledweyne weli wararka idaacadda raadiah baydhawey dhuwansaaytan ah wararka unataan oo dirahay magaalada muqdisho weliba sheegahayna madaxweynaha maamulka hirshabeelle cali cabdulaahi xuseen guudlaawe oo kusugan magaaladaas muqdisho ee kulan la qaaday madaxweynihii hore ee dalka eena gudoomiyaha midooda musharaxiinta sheekh shariif sheekh axmed lamada mas-uuliya weliba ay ku wada hadleena xaaladda dalka arrimaha doorashooyinka iyo xaaladaha kale ee weliba la jara dalka sheekh shariif sheekh axmed madaxweynihii hore ee dalkayaan kuma hadnagay madaxweynaha maamul goboleedka hirshabeelle ee cali cabdulaahi xuseen guudlaawe doorku isku qaaday heshiiskii laku deeri arrimaha doorashooyinka iyo weliba kaalinti lahaya madaxweynaha maamul goboleedka hirshabelle cali cabdulaahi xuseen guudlaawe iyo maalmihii la dhaafiyay magaalada caasimada ee muqdisho ku wadi kulamo la xiriira ee arrimaha doorashooyinka iyo sidii xallon ku diira lahay tabashada iyo waxqaban reer hiiraana meyla dhegeystayaal warkada hornameysan kudhawan sahaysan waliba waa idaacadda raadiyaha baydhabo ee magaalada baydhabo dhinaca kale ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed iyo markiin ku horreeytay ku hadlay magaalooyinka alamata iyo weliba crom ay markaas ridan qabsadeen xoogaga t b l f walibana uu sheegay in dowladiisii markaas sameeye hayta wal kasta oo weliba suuragal eh bayaan ha kubahay dowladda deegaanka maharada ayaa waliba laga sheegay ciidamada t b l f ee qabsada magaalooyinka alamata iyo cron ee markaas aanka ruqaansadeen dhinaga walqay tagata iyo weliba state omera siyo markaasan qabsadeen ra-iisul wasaare abiy axmed iyo markaasi bartiis bulshada ee weliba geeka waa shalay oo arbaadaha tiisu qoraal hadhinkii weliba uuse ka sheegay inkastoo dowladda federaaliga ee markaasi ka dhawaaqday habadroojin haldhinac ee weliba iyo markaasi iyo kagoleta in shacabka tigrey la deersiyay gargaar bani-aadanimo hilla beereedkana ay markaasi iyo kufaa'iidaysadaan haddana hoogaga t b l f dagaal iyo markaasi iyo roojha waayeen waliba uuse tilmaamay in marka dowladdiiyo markaas sameeya hayta wal kastoo weliba suuragal ah iyo sida markaasi iyo ka habboon madaxweynaha dalkaasi koonfur africa hasayriel ramafosa ayaa markaasi sheegay inuusa amara doona ciidamo dheeraad ah oo markaasi la dhega doono wadooyinka si wallonqobada waa boobkiiyo weliba rabshadaha hareeye qeybo kumid ee dalkaasi koonfur africa madaxweynaha koonfur africa weliba uus hadalshay waa hadalkiiskii shay ka jeediyey kulan uus xalay lawaalade xisbiyada siyaasadda oo markaas lankaxaajooday qaababka walanqobada kora roobka iyo qalaasaha curyaamiyey ammaanka iyo weliba ganacsiga dalkaasi koonfur africa hadalaha kubahi dowladda koonfur africa waliba laka sheegay in uus madaxweyne waa ramfosi uusa dhaweeya codsiyada markaas xisbiyada siyaasadda bandhigan iyo weliba in la bilaariyo militariga markaas landiyaar waa landiyaariya deegaanada iyo ku socdaan rabshadaha iyo weliba boobka ka sareeya ciidamo horey markaas landiriya weli markaasi ka hardamahaya boobka iyo weliba rabshadaha ku dhaladay xaraga madaxweynihii hore ee dalkaasi jacob ebsuma qaar kumid ah muwaadiniinta dalkaasi ee markaasi xubko aan qaadi sidii markaas hantadiiyo iyo weliba ganacsidii aan badbaadiyi lahayn kooda waa aan ku badbaadiyi lahayn kooxaha bilakdoonka eh qaar kumid ah dadka waa maalqabeenada ee weliba ka nool magaalada durban weliba markaasi iyo christna diyaarada yaryar iyo weliba helikabtara sionka farxadan boobka iyo weliba rabshadaha kasii baxiyay dalkaasiya marsii horeytiyey dhowr dukaan oo markaas kayaala degmada amarsadhe leh ee gobolka kuwazula natala iyo markaasi la boobay iyadoo weliba dabla qabsidiyey dhismooyin ka kale oo weliba baqaare oo weyn guud ahaana dhegeystayaal waliba intaa gabagabaanaya warkii duhurnameysan kula darartan idaacadda raadiyaha baydhabo ee magaalada baydhabo cabdulaahi salaad iyo warkaha saare waana siina dararsiyaay waliba farsameeye injineer borow intii warkan kulamada dhegeystayaal unreedan kulmaana waliba siin ku tabaana sidaas iyo amaana allah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu